qadiya qadaaya ijtihaadiya ay ku dhacaana iyadana waxa weye wax maanic ma leh marka nebigu salawatullahi wasalamu aleyh masalatu tawaaduc bu xadiidka macnaha waxa ku sugayaa nina yuusan isla weylaanino ambiyada ilahay yuusan isla gaadhin oo yuuris mata anaa ka fiican yuusan odhanin maali saasaa loola jeedaa ee macnaheedu ma aha nabigeenu salawatullahi wasalaamu aleyh inuusan ka fadli badnayn wasayid lmursaliina kuwa lasoo diray sayidkooda wey ambiyada ilaahay buu sayid u yahay maadaama uu sayid u yahayna inta kaleeta inuu sayid u noqdo waa bibaabi awla khilaaf waxaa jira yani malaaigta iyo iyo basharka koodee fadli badan khilaaf noocaasi waa jira wa xabiibu rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigood xabiibkiisii wey nabigu wuxuu inoogu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu ambiyada ugu fadli badan yahay faankaba ah sida riwaayaadka xadiidka qayb kamid ay kusoo aroorayaan sayidu waladi aadam walaa fakra ee waxa keenay inuu inoo sheego waxa weeye low nebi ka dambeeya uu jiri lahaa oo mansiladiisa inooga warraba isagu muusa inoo sheegay laakiin nebi ka dambeeyaan jirin inuu inoo sheego marka taasaa qasbi wa xabiibu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood xabiibkiisii weye midkuu jeclaa weye wa kullu dacwa nubuwati xabiibka macnaha waxa weeyaan waa ilaahay baa subxaana watacaala jeclaaday waxaa jirin qowlka odhanaya ilaahi subxaana watacaala nabiyullaahi ibraahim wuxuu ka dhigtay khaliil nebi maxamedna xabiib buu ka dhigtay qowl jira ma ah maxaa yeelay nebigu salawatulli wasalaamu calayhi waa khaliil nabiyullaahi ibraahimna waa khaliil xubbiguna ilaahi subxaana watacaala nebi maxamedna waa siiyey nabiyullaahi ibraahimna waa siiyey keyrkoodna waa siiyey laakiin mansilatu lkhulla khulladu waxa wey waa jacaylka meesha ugu dambeeya ujeeda yani waxa wey qalbiga markii jacaylku uu si fican u dhex galo ayaa khulla la yidhahda mansiladaas marka cid kale oo gaadhay ma jirto nabiyullaahi ibraahim iyo nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhim baa lagu tilmaamay sida xadiis saxiixa uu nabigu leeyahay yani waxa weeyaan law law law yani xadiis saxiix nabigu kuleh salawatullahi wasalaamu calayhi yani ilaahay baa wuxuu iga dhigtay khaliil iga dhigtay haddaan axad khaliil ka dhigan lahaa latakhadtu abaa bakrin khaliila yani walaakin khullat lislaam buu le nabigu salawatullahi wasalaamu calayh yani ilaahay baa khaliil iga dhigtay haddaan axad uun khaliil ka dhigan lahaana abubakr baa khaliil ka dhigan laha bu nabi salawatullah wasalaamu caleyh marka khaliil wey sida nabiyullaahi ibraahimba uu yahay khaliiluraxmaan uu u yahay mansilada iyadaa uu la wadaagaa xabiibnimaduna labadooda waa ka dhaxaysaa keyrkoodna waa leeyihi in allaha yuxibu almutatahiriin ujeeda yani ilahi subxaana watacala wuxuu jecel yahay dadka mutaqiinta iyo dadka mutatahiriinta rabbi waa jecel yahay subxana watacala marka xubigu keyrkood waa leeyihi wa kullu dacwa wa kullu dacwa nubuwati nebinimo sheegashadeeda kulligeed bacdahu gadaashiisa la sheegtaay fagayun baadi wey wa hawaa hawo wey mar haddii la yidhi khaatamu alambiyaa wey nebinimo gadaashii la sheegto oo dhan markaasi waa baadi iyo hawaaraacnimo wey wax daliila ma cuskana wa huwa isagu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi almabcuutu midka la diray wey ilaa caamati ljinni jinniga oo dhan baa loo diray wa kaafati lwaraa iyo khalqigoo dhan baa loo diray nabiga salawatullah wasalaamu calayhi bilxaqi xaq baa lala diray iyo walhudaa hanuun wa bilnuuri nuur baa lala diray iyo wadiyaa iftiin wa ana alqur'aana kalaamullah macnaha waxa weeye nabigu sal alay wasalam maadaama khaatamu alambiyaa uu yahay cid ka dambaysa nabinimo sheegatahay kadaab wey marka beenaalo wey markuu nabigu geeriyooday waxaad garanaysaan in dhowr nin ay nabinimo sheegteen musalimat alkadaab iyo sulayxat alasadi iyo rag fara badan baa markiiba soo baxay oo nin walba uu leeyahay nebi baa gadaal dambana taariikhda islaamka kuwo badanoo waxaa jira nabinimo sheegtay majeeda walow yani haba ugu mashhuursadaaado ninka kaata qaadiyaaniyada yani aasaasay muasiskooda hulaam axmed ninka la yidhaahdo qaadiyaanada firqada la yidhahdo aasaasay yani nebinimuu sheegtay nebinimuu sheegtay axaadiistan taata kutusaysa inuu nebigu khaatam alambiyaa yahayna kulligeed uwa taxriifiye ma marka waa iska baari iska cad wuxuu inta ku tilmaamay marka wahuwa almabcuusu ilaa caamati ljini wa kaafati lwaraa inuu nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh risaaladiisu ay cam jinnigana in loo diray insigana in loo diray risaaladiisuna inay nabiga salawatullahi wasalaamu caalamkao dhan lagu wada wajahay in jinniga loo dirayna waxaa kutusaya suuratu ljinni qul uuxiya ilaya oo jeeda yani aayadda iyada ah qolyaha jinkii nabiga u yimi salawatullahi wasalaamu caleyhi ee macnaha waxa waxay ka qaatay markaa kadibna qowmkoodii aaday oo jeeda iyo sidoo kaleeto waid sarafnaa ilayka nafra min aljinni yastamicuuna alqur'aana falama xadaruuhu qaaluu ansituu yani kooxda iyada ilahi subxaana watacala uu ka warramay marka kadibna qowmkoodii aaday uu digayba marka waa masale ijmaaca iyaduna culamadu isla ogol yihiin khilaaf uusan ku jiray in jinniga nabiga loo diray salawatullahi wasalaamu caleyh oo mursal uu yahay ayib khalqiga kaleetana waa ka ilahi uu leeyahay qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican maujeeda tabaaraka aladii nazla alfurqaana liyakuna lilcaalamiina nadiira yani yakuna lilcaalamiina nadiira axaadiista saxiixa nabiga sal ala sl waa kutusi sida xadiiskii xadiiskii jaabir ee saxiixaynka ku yimid nabigu lehi salawatu llah wasalaamu caleyh ictiitu khamsan lam yucطahuna axadun min alambiyaai qablii waxaa ugu dambeeya oo ka mid a yani wakana anabiyu yubcatu ilaa qowmihi wabucistu ila annaasi kaafa nabiga waxaa loo diri jiray tolkii iyo dadku ka dhashay keliya aniga laakiin dadku dhan baa la ii diray buu nabigu lehi salawatu llah wasalaamu caleyh wakullu dacwa nubuwati nebinimo sheegashadeeda la sheegto kulligeed bacdahu gadaashiisa la sheegto fagayun yani diddu rashaad baa la yihahda yani baadi wey wa hawan yani iska hawa raaco waa shay aan xujo iyo daliil codkanayno hawo la yska raacay wey wa huwa nebigu almabcuusu midka la diray weye ilaa caamati ljinni jinka oo dhan ayaa loo diray wa kaafati alwaraa iyo khalqigo dhan baa loo diray kaafadaasaa laga doodsan yahay kaafadu waxa laleeyahay aslan xaal mooy wax kale kuma timaado marka wuuna jiray sheekhu dood noocaasa macnaha ka taagan wa kaafat ilwara khalqigoo dhan ayaa loo diray bilxaqi xaq ayaa lala diray walhuda iyo hanuun ayaa loo sii dhiibay waa manhajkuu nabigu la yimi salawatullahi wasalaamu calayhi yani caqiidada iyo camalka iyo muctaqadka iyo akhlaaqiyaadka kulligii wada xambaarsanaabaan wa bilnuuri nuur baa lala diray iyo wadiyaa nuurka iyo diyaagu waa kala xoog badan yihi jacala ashamsa diyaaan waalqamara nuuran marka waa kala xoog badan yihiin diyaagaa ka xoog badan nuurkuna waa macnaha ka tabaryari yani isilaaxaan marka nuur iyo diyaa buu ilahay la u diray subxaana watacala waxaa loola jeeda hadyigii nebigu la yimid unbaa loola jeeda waina alqur'aana kalaam allah minhu bada bilaa kayfiya qawla waanzalahu calaa rasuuli waxyan wasadaqahu lmuminuuna calaa dalika xaqan mas'alo kaloo gudagala marka nebiga salawatullah waslamu aleyh buu ka soo baxay yani nebinimadiisa qiritaankeeda la qiro iyo risaaladiisa cumuumka ay leedahay iyo yani khatimka nubuwada lagu khatimay ayuu markaa kadib mas'ale kala galay waana alqur'aana waila baa iyadana odhanaysaa yani waxa weye bikasri lhamza iyadu waxay ku cadfan tahay yani waxa weye kelimadii hore iyadu ku cadfanta waina muxamadan rasuulullah yani waxaanu qiraynaa anagoo ictiqaadinayna ilahay tawfiiqindiisa ina allaha waaxidun laa shariika lah waina muxamada rasuulu llahina waa qirayna waina muxamadan cabduhuna waa qirayna waina alqur'aana kalaam llahina waa qirayna kulligeed waxa weye waxay ku tacaluqaysaa waxay daba joogtaa waa maquululqowlkii qaaladii uu sheeku soo yihi wey naquuludii maquululqowlkeedii inaduna hadday bacda alqowli daba dhacdo waa la kasriyaa sooma oo mawaadicda macnaha waxa weye inada la hamsadeeda ay waajib tahay in la hoos dhigo qaala inii cabdullah inii in la yidhahdo wey lahoos dhigo in la fadxiyo maa saas daraadeed ina way kulligood wa ina alqur'aana qur'aankii waxaanu qiraynaa oo macnaha waxa aanu leenahay annagoo ictiqaadinayna ina alqur'aana qur'aankii kalaamullahi hadalka ilaahay wey minhu xaggiisa ayuu badaa ka daahiray ama ka bilowday bilaa kayfiyatin kayfiye la-aanteed yacni waxa weeye kayfiyadii iyo qaabkii uu uga bilowday anagoon garanayn qawlan hadal qawlan hadal xaal uu yahay macnaha waxa weeyaan hadal uu alla ku hadlay wey subxaana wa tacaala wa anzalahu wuu dejiyey calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey waxyan xaal uu yahay isagoo waxyi alaa rasuulkiisa kusoo dejiyey wasadaqahu lmu'minuuna mu'miniintiina way rumeeyeen calaa daalika arrinkaa dushiisay ku rumeeyeen inuu hadalkii ilaahay yahay xaqan xaqan xaalu xaq yahay isagoo xaqa ayay mu'miniintiina sidaa ku rumeeyeen masalada halkan uu ka gudagelaya waxa weeye waa masalatu alqur'aanu waa masalatu lkalaam wey ilaahi subxaana watacaala kalaam ma leeyahay mise ma laha marka wuxuu kaga hadlayaa macnaha waxa weeye ilaa cabaar buu iyada waday wa ayqanuu waxay hubsadeen buu leeyahy oo si yaqiiniyeen dadka mu'miniintii annahu qur'aanku kalaamullahi inuu kalaamka ilaahay tacaala korhay bilxaqiiqati xaqiiq ahaanna inuu kalaamka ilaahay u yihi yacni majaaz ma ah majaaz ma aha ee xaqiiq ahaan buu hadalka ilahay u yihi saasay mu'miniintu rumeeyeen laysa muusan haani bimakhluuqin mid la abuuray ma ah ka kalaami albariyati sida khalqiga hadalkiisa oo kaleeto makhluuqa hadalkooda oo kaleeto ma aha qur-aanku ee waxa weye waa hadal ilaahi subxaana wa tacaala sifo iyo tilmaantiisa wey man la abuurin faman samicahu ninkii maqla qur-aanka oo fazacama sheega ana sheegta anahu qur-aanku kalaamu lbashari khalqiga hadalkiisa inuu yahay faqad kafara waa gooloobi ninkii yidhahdo qur-aanku hadalki ilaahay ma aha ee waa bashar hadalkii waa gaaloobay waqad damahu llahu allana waa ceebeeyey waa dhaleeceeyey oo wacaabahu waa caayay ninka isaga ah wa awcadahu wuxuuna u yaboohay ugu goodiyeyna bisaqara naarta saqara yidhahdo alla subxaana watacala ugu goodiyey xaysu qaala tacaala meesha uu yidhi sausliihi waxaan gelin doonaa saqara ayaan gelin doonaa ujeeda leanna waxaa ka horreysay inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar yani uma nadara uma cabasa wabasar uma adbara wabasar faqaala in hada ilaa qawlu lbashar faqaala in hada ilaa qawlu lbashar marka kadib ilahi subxana watacala wuxuu ku yihi sausliihi saqar yani hadalka ilahi subxaana watacala wuxuu ku sheegay inuu bashar hadalkii yihi markaasuu ilahi wuxuu yihi waxaan gelin doonaa naarta saqra ayaan gelin doonaa sheegiddaa marka hadalka ilahi uu ku sheegay inuu hadal makhluuq yahay hadal bashar yahay yaa rabbi subxaana watacaala ku dhaleeciyo naarta saqrana ugu macnaha yaboohay macnaha waxa wey ugu ugu goodiyey falamaa awcada markuu ugu goodiyey allahu alla markuu ugu goodiyey bisaqara saqara uu ugu goodiyey liman qaala ciddii yidhi in haada ilaa qawlu lbashari ninkii hadalkaa yidhi markuu ilaahay saqara ugu goodiyey ayaan calimnaa waxaan ogaanay oo wa ayqadnaa aan yaqiininay anahu anahu qawlu anahu qur-aankii qawlu khaaliqi lbashari basharka midkii abuuray qawlkiisii iyo hadalkiisii inuu ee basharka hadalkiisii uusan ahayn sidaasaa yaqiininay buuri walaa yushbihu qawla albashari umana eka basharka qowlkiisa aduu masaladaasu markaasi uu sheekhu hadalkaa dheer macnaha kaga hadlaya masalada markaa waa mas'alo masaa-ishii laysku khilaafay ee lagu kalagsaday firaquna ay ku khilaafeen manhaju lkitaabi yani wasunna wa manhaju saxaaba ay ku khilaafeen masaa-isha ugu caansan bay ku jiraan yani mas'alada qur-aanku ma hadalka ilaahayba mise ma ah waxaa ku jirta ilaa sagaal qowl baa loogu kala tegay laakiin sagaalka qowl ma yahim waa saddex qowl baan kasoo qaadanayna saddexda qowl mid waa qowlka ahlusunna waljamaaca qowlkooda ah qowlkii saxaabada iyo taabiciinta yacni xujajka iyo barahiinta qur-aanka iyo sunnaduna ay kutusayaan ee qaaticada yacni daliilu lcaqli daliilu lnaqli oo sariix ah iyo daliilu lcaqli iyo daliilu lfitra saddexdun bay kutusayaan inuu qur-aanku kalaamka ilaahay xagga ilaahayna uu kasoo bilowday tilmaan ilaahayna uu yahay oo tilmaamihiisa ka mid ah mashiicadiisa iyo iraadadiisana hoos tagta goortuu doonana alla inuu hadlayo goortuu doonana uusan hadlayo yacni nawcu kalaamku iyo asal ahaantiisu waa sifa ilaahay daatiye oo u horeysay wey oo welihii uu lahaan jiray saan soo marnayba laakiin haddana kalaamka ilaahi subxaana watacaala waxay ku tacaluqaan iraadadiisa iyo mashiicadiisa goortuu doonana wuu hadli goortuu doonana alla subxaana watacaala muu hadli sidaas wey yani hadalka ra'yigaasi waa ra'yiga ahlusunna waljamaaca salafka hadalkoodi waana ra'yiga saxiixa wey labada ra'yi ee kaleete ee macnaha waxa weeyaan aan kasoo qadan aqwaashaas waxa qowlka kooda qowl muctazila wey waxay qabaan inuu qur-aanku yahay makhluuq inuu yahay inuu ilahi subxaana watacaala abuuray makhluuqaadkiisana uu lamid yahay wabitaali inuusan sifo iyo tilmaan ilahay leeyahay inuusan ahayn halkaasay ku dhuftee shubahaad fara badan baana ku dhaliyay arrintaa iyada shubahaad badan baa ku dhaliyay shubahaad ku dhaliyay waxaa ka mid ah markay haddii markay yidhaahdeen ahlusunna kitaabka iyo qur-aankana ay kusoo aroortay inuu qur-aanku kalaamka ilaahay yahay ayaa waxay macnaha tasawureen oo maskaxdooda ku dhalata shaydaan u qurxiyey haddii ilaahay hadal aan u sugno soo tilmaan uu khalqigu la leeyahay ma ah khalqigu soo hadal ma laha haabaa leey hadalna sidiisaba se muxuu ku suurtagalaa hadal waa markii waxa hadlayahay waa inuu af leeyahay oo carab leeyahay oo macnaha waxa wey dhamxarag leeyahay oo hanqalaal leeyahay oo ilaa akhiri ma ujeeda marka waxaa ka dhalanaysa haddii hadal aan ilaahay u sugno in khalqigiisa aan ku shabahnaa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed si macnaha waxa wey aan ilaahay uga tansiihino khalqigiisa iyo shabihiisa uga fogeyno waa inaana ilahay hadal ma laha dayib qur-aanka maxaad odhanaysaan waa makhluuq ilahay abuurtay bay yidhahda shubhadaasaa ku dhalay waa shubhatu tansiih wey tansiih ilahi subxaana watacaala bay ku xadgudbeen waa la fogaadeen marka shubha waa midaas waxaa kaloo deliishadeen ilahi subxaana watacaala yani qowlkiisa uu leeyahay yani aayaddii qur-aanka ahayd shay walba ilahi subxaana watacaala muxuu ayadda qur-aanka khalaqnaa kula shay miya inaa khalaqna ma inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar yani shay walba waan abuurnay maujeeda shay walba annagaa abuurnay bu ilaahi subxaana watacala odhanay marka waxay leeyihiin kulliyadaasi waxay faa'iideysaa cumuum bay faa'iideysaa cumuumkaana waxaa soo gudagelaya qur-aankaa soo gudagelaya kulla shay baa le kulla shay shubhadaana iyadana macnaha waxa weeye wax ka kasafteen daliil u yare laakiin aan daliil ahayn qowlka saddexaadi waxa weeyaan waa qowlka ashaacirada wey waxaan isaga uga soo qaadanaynaa aqwaasha kaleeto waa mad madhabka macnaha waxa weeye muctaqad ahaan yani soomaalidu ay u haysatay ashaaciradu waxay leeyihiin waxay u dhexeeyaan madhabka ictizaalka iyo madhabka ahlusunna waljamaca bay udhexeeyaan madhabkaasina waa madhabkii ibnu kullaab wey nin ibnu kullaab la yidhaahdo oo macnaha intuu muctasilada ka yara sokeeyey muctasilada macnaha waxa weye afkaarteeda aan ka yara fogeyn baa jiray abuxasan alashcari marka waxaad ogtihiin markiisii hore muctasiligu ahaa ujeeda jubaa'i iyo ragle ayuu macnaha arday u ahaa kadibna waa kasoo tegey oo meel dhexu yimi wuxuu qaatay madhabka ibnu kullaab ninka la yidhaahdo ayuu qaatay gadaal dambena waaba ka soo wateen waxaasoo dhan oo madhabu ahlisunna waljamaca ayuu dib ugu noqday iyo madhabkii saxaabada marka xaaladiisii marxaladiisii dhexe ayuu madhabka ibnu kullaab aaminsanaa ashaaciradu markaa masaladan sadaata waxay ka aaminsan yihiin madhabka ibnu kullaab oo ah inuu kalaamku yahay yani macnaa qaa'im bidaatihi macno ilaahi subxaana watacaala daatadiisa ku qumay oo macnaha waxa weye aadan kaba soocmi karin kamaba soocmi karaba sidaa daraaddeed juz iyo qayb ilaahay daatadiisa ka mida wayaan baydhan kalaamku shay ilaahay uu ku hadlana ma ah ilaahay ma hadlo laakiin kalaamku waa macno ilaahay daatadiisa ku qumay qur-aanka maxaad ohanaysaa marka ashaaciray qur-aanka waxaan leenahay macnihii ilaahay daatadiisa ku qumay ayuu malagu cabiray ujeeda malaggaa intuu macnaha fiiriyey oo uu fahmay ayuu isagu cabiray alfaadan marka meesha taalla waxaa iskale malaku jibriil baa iskale malaku jibriil baa iskale laakiin macaanidu waa macaanidii ilaahay daatadiisa ku qumtay macaanidu waa macaanidii ilahay daatadiisa ku qumtay laakiin alfaadan sudaata waxaa ka fahmay oo cabiray malaku jibriil baa cabiray saa daraadeed hadalkoodu wuxuu akhiiran uu ku biyo shubanaya hadalka muctasilada oo qur-aanku inuu makhluuq yahay maxaa yeele kalaamka jibriil soo makhluuq maa jibriil soo makhluuq maa kalaamkiisuna soo makhluuq maa qur-aanku marka inuu makhluuq yahay unbay macnaha ku biyo shubanaya waa warwareeg wax kale warwareeg sidaasi marka waxa weye madhabku ashaaciradu uu yahay isaguna waa madhab baila wey madhab baila oo isaguna asaas aan lahayn wey maxaa kutusaya labada madhabba inay baail isla yihiin aayado fara badan oo ilahi subxaana watacala uu kitaabkiisa ku sugay inuu hadlo wakallama allahu muusa takliiman ujeeda mar bilafdi kalaam bay kusoo arooreysaa maujeeda mar waxay kusoo bilafdi nidaa dhawaaq ilahi subxaana watacala uu dhawaaqayo mar waxay kusoo oeysaa bilafdi lqowl bay kusoo arooreysaa yani siyaq fara badan buu qur-aanku usoo arooriyey rabbi subxaana watacaala inuu hadlo waxaa la sheegaa abu camr bn calaa qaarigii quraada ka mid ahaa ayaa maalin maalmo kamid a isagoo akriyaya wakallama allahu muusa takliiman ayaa nin muctaziliya wuxuu ku yidhi waxaan jeclaan lahaa buuri inaad akrido wakallama allaha muusa takliiman oo ninka cidda hadlaysaay uu muuse noqdo cidda lala hadlayana alla uu noqdo saasaan jeclaan lahaa markaasaa wuxuu yihi abu camr kaba soo qaad buu yihi inaan kula akriyo laakiin seedihi buu yihi walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu ayada maxaad kaga jawaabi fabuhita almuctaziliyu waa u dhamaatay marka halkaasaa lagaga adkaaday marka aayado fara badan ayaa macnaha waxa wey ilahi subxana watacaala kutusaya macnaha waxa weye yuu ku tusiy macnaha waxuu ku muujinaya inuu qur-aanku uu kalaamka ilahay waana masle qaci ah ciddii inkirsana waxa weeyaan kufrigiisa yani sheekhu gadaal ayuu ka sheegi doonaa inuu kaafir yahay una waxa weeyaan yani masaladaasi tagsiirkii ay u baahan tahay faahfaahin ay u baahan tahay waxaa kaloo kutusaya yani waxa weye axaadiis fara badan oo ilaa xaddi tawaatur gaadhaysa oo nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu caleyh oo kutusaysa iyaduna inuu qur-aanku kalaamka ilahay waxaa kaloo kutusaya iyadana sariixu lcaqlina waa kutusaya caqliga ibni aadamka saliimkana waa kutusaya oo wuxuu ku tusaya sideedaba cidda mutakalimka ee hadasha iyo cidda aan hadlinin koodeebaa kaamil ah koodeebaase naaqis ah caqliga ibni aadamka marka loo laabo ruuxa aan hadli aqoonin baa yaa naaqisa sooma ruuxaan hadli aqoonin baa naaqis saa daraaddeed bu ilahi subxaana watacaala jidigii reer banu israa'iil ay caabudeen ayaa wuxuu ku yidhi yani waxa weeye afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qawla walaa yamliku lahum daran walaa mya yani waxa way inuusan la hadlaynin so uma muuqata buu ilahi yihi subxaana watacaala yani waxa la caabudayaay inuu hadli karayo oo sifo kamaal uu leeyahay ayaa laga maarmaan sidaa daraaddeed ilaahayna aada caabudaan inuu mutakalim yahay oo hadli yaqaano iyo inuusan hadli aqoonin koodeebaa kamaal ah inuu hadli yaqaanaa kamaal ah cuquushuna sideedaba haddaan la wasakaynin fidrada ibni aadamka haddaan la wasakayninoo shubahaadkooda aan lagu wasakaynin iyo waxyaalaha shaydaanku u imleeyey fidradu otomaatikiyan waxay isaga keenaysaa in ilaahay subxaana watacaala uu hadlo ilahay baa ku abuuray subxana watacaala ibni aadam laakiin waxa weye nimankaa tabaraaya macnaha waxa way u harag nushay meelabaas baa looga yeehay maarka marka masalada iyada ayuu taqriirinaya waana masaladii aada garanaysaan in yani waxa weye culimada islaamka lagu imtixaanay yani muctasiladu saad ogsoontihiin gadaal dambe intay aada u xoogeysteen ayaa waxay ku qanciyeen khulafadii muslimiinta qaybo ka mid yani madaxdii muslimiinta iyo madaxweyneyaasha waxay ku qanciyeen inuu madhabka saxiixa uu yahay madhab ictizaal ninkii maamuul la odhan jiray marka ku qancay waa sidii culimada islaamka marka kulligood la wada imtixaanay ee ay u qaysameen nin iska tawriyaysto waxoogaa maaragtay sidaa ku fakado ruqso iska qaata iyo nin macnaha mawqifkiisa adkaysta sida imaamu axmed oo kaleeto waa masalada macnaha waxa weye uu kula baxay imaamu ahlisunna waljamaaca markuu macnaha waxa weye uu macnaha diiday inuu qiro inuu kalaamku uu makhluuq yahay inuu hadalka ilahi subxaana watacaala uu makhluuq yahay marka suurtagalna ma aha suurtagal maaha alaa lahu lkhalqu walamru bu rabbi ilahi subxaana watacaala khalqigu waa shay amarkuna waa hay waa shay markuu ilahi subxaana watacaala khalqigiisa uu ku abuurayo bikelimati kun kun markuu ku abuurayo haddii layhahdo kuntiibaa makhluuqa makhluuq makhluuq abuuray baa ka dhalanaya makhluuq makhluuq abuuray baa ka dhalanaya makhluuqaana makhluuq kale inuu abuuray baa kasii dhalanaya wahaakada ma dhamaanaysa marka marka waa inay xad yeelato ilahi subxaana watacaala marka hadalkiisu makhluuq ma aha ee waa sifo isagu uu leeyahay rabbi subxaana watacaala sida sifaadkiisii kale oo kaleeto la mid aweyma wa ana alqur'aana waxaan garanaa ina alqur'aana qur'aankii kalaamullah hadalka ilahay inuu yahay minhu xaggiisa ayuu bada'a bada'a haddii la yidhahdo waa ka bilowday wey xaggiisuu ka bilowday hamze inuu qoraya ma jirtaa mise badaa buu idin wada qoraya alif ya badaa qoraya minhu xaggiisa ayuu badaa waxaa laga yaabaa nusuka kale in tasiil lagu sameeyey tasiil macnaa waxa weye hamzada oo macnaa waxa weye alif ahaan loo aqriyo minhu xagga alle ayuu bada badaa ka bilowday oo kasoo bilowday bilaa kayfiyatin kayfiye la-aanteed yani anagoo garanaynin kayfiyadu uga soo bilowday kayfi qawlan hadal ahaan buu uga bilowday isagoo rabbi uu ku hadlay ayuu kala kasoo bilowday alla subxaana watacaala minhu badaa wuxuu daxaawi ku radinaya qolo oo jahmiyada ka mid ah oo muctasile ah oo yidhi ilaahi subxaana watacaala hadalka wuxuu ku abuuray hadalkiisa meel buu ku abuuray meel buu ku abuuray meesha iyada abaana laga keenay oo laga soo dejiyey minhu bada-bu marka ilahay buu kasoo bilowday meel kaloo laga keenay ma ay masalada waa masaa-ishii ay ka doodeen cabdilcasiiz ilmakki iyo ninkii bishir ilmaruusi muraysi ahaa ninkii macnaha waxa weyaan labadii aan soo tilmaami jirnay darsigeeni kan ku xigay kitaabkiisa xayda la yidhaah yani majliska ma'muun ma'muun baa wuxuu u sameeyey fadhi ay ku wada doodaan fadhi ay ku wada doodaan cabdilcasiiz baa markaa wuxuu ku garaacay adillo qawaadica qur-aan iyo axaadiis bale meel uu maro markuu waayay ninkii bishri ahaa yuyuu wuxuu yidhi amiiru lmu'miniinow waxaan kaa codsanayaa adilada naqliga intuu iga daayo inuu caqli igula doodo markaasaa cabdilcasiiz wuxuu yihi waaye waa kaa beynaya ee mahadli buu nimise anaa hadlo hadal buu wuxuu ihi saddex arrimood inaad tidhahdo waa lagaa maarmaanba laakiin wax fureeya ma jirto inaad tidhahdo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu abuuray oo daatadiisa dhexeedu ku abuuray daatadiisuba ku dhex jiraaba waa kow hadalkiisu daatadiisu ka mid yahay waana makhluuq daatadiisu ku dhex jira midda labaad inaad tidhaahdo ma ahe wuu abuuray oo makhluuq kale dhexdiibuu ku abuuray midda saddexaadna waxa weeye inaad tidhaahdo wuu abuuray oo isagoo madax bannaan oo gaarkiisa u taagan buu abuuray hadalkiisa saddexdaa wax ka dhexeeya ma jiro ee bar saddexdaa mid uun dheh ninkii bishrin ahaa wuxuu yidhahdu garan waaye wuxuu yidhi ilaahay siduu makhluuqkiisa kaleeto u abuuro u abuuray jawaabtii macnaha waxa weye ka wareegay mawjeeda markaasuu yidhi ha wareegeysanine saa wax ku weydiiye wa jawaabu markuu aamusay baa marka waxa weye ma'muun baa hadlo wuxuu yidhi waan arkaayo waxba waa sheegi waaye bal adigu sharaxbu cabdilcasiis marka sharax buu bilaaba wuxuu yihi haddii la yidhaahdo ilaahay daatadiisa hadalkiisa daatada ilaahay buu ku dhex abuuray waxaa imaanaysa ilahi subxana watacaala khalqigiisa qayb ka mid inay ku dhex jiraan wahada baailun wax suurtagal ama ayib haddii la yidhahdo ilaahay khalqigiisa qeyb ka miduu hadalkiisa ku dhex abuurayna waxaa imaanaysa hadalka khalqigu ku hadlayo oo dhan inuu hadalka ilahay maujeeda fircoon hadalkiisii ana rabbukum alaclaa iyo xayawaanaadka hadalkoodii iyo inay hadalki ilahay noqdaan baa ka dhalanaysa wahada baailun kadalik haddii la yidhaahdo hadal madax banaan oo meel iska taagan weeye hadalkii ilaahay halkaasuu ku abuurayna macquul ma aha bu maxaa yeelay hadalkidiisaba cid buu kasoo fulaayay hadal meel fadhiya oo keligii madax banaan maba jira buuri maa sida iraadada iyo doonitaanka iyo cilmiga iyo sifaad cid inay ku tiirsanaan mooyaane aada madax banaanaan karin ay u yihiin hayaga kaana sidaa u yahay buuri maa fabuhita albishriyu bishri marka waxa waa u dhammaad halkaasa macnaha lagaga adkaaday maa marka waa masale qaciya macnaha baraahiinteeduna aada ayay u xoog badan tahay yani waxa weeyaan waxaana ku bixiya nimanka iyaga runtii caqliga inta badan waxaad arkaysaan masdaru talaqiga iyo meesha wax laga qaadanaya laisku khilaafsan cinda ahli sunna waljamaaca masdaru talaqiga oo caqiidada laga qaadanaya ee keyrkiiba waa alkitaab wasunna wa manhaj saxaaba wey laakiin nimanka kadaata alkitaab wasunna waxaa uga horeeya caqligaa uga horeeya sidaa daraaddeed waxay yidhahdaan hadday iska hor yimaadaan alqawaaic alcaqliya maca alqawaaic alnaqliya تقدم القواطع العقلية على القواطع النقلية بنا يعني عقلك وحيالها أوقينيو أوكينيو iyo hadday isku hor yimaadaan naqligi iyo diintu waxay keenayso caqligu wuxuu keenaya laga horumarin bay qabaan maujeeda shubhada marka waxa way middaasaa ku dhalay inay baadiyoobaan oo xataa waxyaalaha cid walba isaga caday ku baadiyoobaan taasaa keenaysa ayib bilaa kayfiyatin qawlan wa anzalahu wuu soo dejiyey calaa rasuuli buu kusoo dejiyey waxyan isagoo waxyan وصدقه المؤمنون مؤمنين سنة ورمين على ذلك أرنك دشيس كرميا حقا يعني وحوي حق إسوا أبي سلا كرميا وأيقنوا ويقينيا أنه يسوى كلام الله هذا الكيله يريد تعالى كره بالحقيقة حقيقة أنه هذا الكيله إيهي ليس بمخلوق من أبو رماءها ككلام البرية سلا مخلوق هذا الكيس وكله معها إله سبحانه وتعالى موسى أبو رنا واتلمان تسوي فمن سمعه منك مقلع قرآن وفزعم شك أنه كلام البشري قرآن كونه كلام بشري خلق هذا الشيء إنه يعني فقد كفر واجه ولوي مسألة التكفير كذلك الشيخ كتين دونا موشيدا يعني وحوي مالك لو كاها اللي دونا أهل القبلة إنا لا تكفيرين معتزلة تكفيرين تيدا يدتك إلى إله هذا الكيسو ومخلوقنا يعني وحوي علماء السلف واسي كلاسين حتى إمام أحمد ومعناه وحويان رجي معناه أوه وإلاء مواجهة كم لها تكفيرين تودا تحفظ فربنا هذا الله تحفظ معك فقد وقد ذمه الله ألا واعي ودرعي وعابه واعي وأوعده وحول أبو جوجي بسقر لا تستقرين حيث قال ما شاء تعالى كرهاي سأسليه وحن جلين دونا سقر أي جلين دونا المدثر بكوت أروسي فلما أوعد فلما أوعد الله مركو أبو جوجي ألا بسقر سقر مركو أبو جوجي نينك إسجع لمن قال عدي إن هذا إلا قول البشر ninkii sidaa qur-aanka ku yidhi markuu ilaahay saqaro ugu goodiyey ayaana calimnaa waxaan ogaanay wa ayqannaa oo weliba aan yaqiininay annahu isagu qawlu khaaliqi albashari basharka midkii abuuray qowlkiisii inuu hadalkiisii inuu yahay maujeeda walaa yushbihu qowla albashari markuu hadalkaas soo sugay intaa sheekhu uu kusoo sugay inuu qur-aanku kalaamkii ilaaha yahay ayaa meeshan wuxuu gudagelayaa inuu ka anfiyo inuu ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa mid kamida uu shabaho oo macnaha waxa wey loo ekeysiiyo taasuu macnaha anfinaya ma walaa yushbihu ma shabaho qowla albashari basharka hadalkiisa ma shabaho uma eka faman wasafa allaha ninkii ilaahay ku tilmaama bimacnan sifo oo min macaani lbashari basharka sifooyinkiisa tilmaamihiisa kamida faqad kafara waa gaaloobay ninkii ilaahay tilmaamihiisa yani basharka tilmaamaha ay leeyihiin ku shabahay waa gaaloobay macnaha waxa weeyaan sida ninkii hadalka ilaahay u diiday qur-aankana waa makhluuq yiri u gaaloobay ayaa waxaa u gaaloobaya ninkii yidhaahda ilaahay waa hadlaa hadalkiisuna waa sida hadalka noo kale hadalkiisuna waa sida hadalka noo sida qaabkan oo kale u samaysan yahay wuxuu u baahan yahay carab iyo af iyo waxaas u baahan yahay yani waxa weeye isaguna waa gaaloobay buu leeyahay khalqiga ilahay in loo ekeysiiya maaha hadalkiisana in loo jido sifaadkii kale macnaha qaacidadii la marin jiray unbaa la marinaya in macnaha waxa weye ilaahay ay hadalka u diidaan oo ah waxaa ka dhalanaysa in khalqigiisa uu ekaado waxa wey xataa waxaa diideysa waxaa jira khalqi fara badan oo hadlay haddana aan af lahayn carab lahayn maujeedaa dhamxanag aan lahayn waxaasoo dhan aan lahayn waxaa ka mid ah nabiga salawatullah waslamu caleyh waxaas inuu dhagax la hadli jiray soo dhagaxyaantu inay la hadli jireen af ma leeyihin carabtase ma leeyihin ma laha maujeeda geed inay hadashay baa sugan dhacaam inuu iyo cunto inay hadashay baa sugan maujeeda kullu dalikana intaa la sheegaya mana ilahi subxaana watacala waata qur-aanka usheegaya aakhare markii la tago yani odhanaya yani waxa weeye markuu ka hadlayay yani in macnaha afafyaalka la xidhayo maujeeda alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu bima kaanuu yacmaluun ujeeda yani waxa weeyaan afkii waa la xidhaya gacmihii iyo lugihii iyo xubnihii baa laga hadalsiinaya ujeeda markay ku yidhaahdaan dadkii xubnahaa lahaa lima shahidtum calaynaana waxay odhanayaan antaqana qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shay rabbi subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa ayuu ka hadalsiin karaa asayagoon u baahanin yani waxa weeyaan af iyo carab iyo waxyaalahaas shubaysaan iyagoon u baahanin marka rabbi subxaana wa tacaala maadaama khalqigiiba ay ka suurtagal tahay rabbi subxaana wa tacala waa ka seexan jiraa waa ka seexan jiraa kama dhalanayso inaad sifo kalaam iyo hadal u sugto inuu khalqigiisa u ekaado marnaba kama dhalanayso maa faman absara ninkii arka buu sheekhu yidhi haadaa arrinkaa ninkii arka ictabara waa cibro qaadanaya yacni ilaahay oo loo sugo sifatu lkalaam tashbiihna laga anfiyo ninkii arka yacni oo hubsada arrinkaa isaga ogaada ictabara waa cibro qaadanaya wa can mili qowli lkufaari wanzajara wuuna waansoomaya oo ka harhaya can mili qowli lkufaari gaalada hadalkooda oo kalena wuu iskaga harhayaabu yani gaalada hadalkooda wuxuu ku wadaa hadalka muctasilada iyo keyrkood ay ilaahi subxana wa tacala hadalka u diidan yihin qolyaha hadalkoodana wuu iskaga hadhi midda labaadna wuu cibro qaadanaya wa calima wuxuuna ogaanayaa annahu alle bisifaatihi sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa ugoonida ah laysa inuusan ahanin kalbashari basharkao kale inuusan ahayn yacni tilmaamo inuu leeyahay ha ahaatee tilmaamihiisa inuusan khalqigiisa u ekayn sidaasuu si yaqiin u hubinaya u ogaanayaa buu leeyahay yani waxaa waa masladan soo marnay bayna atashbiihi waataciil waxaa macnaha waxa weeye tashbiihi cajo badana culimadu waxay ku shabahaan yani masalada ahlusunna waljamaaca oo in ilahi subxana wata tilmaamihiisa loo sugo iyadoon khalqigiisa loo ekeysiinin loona diidin waxay u ekeysiiyaan sidii caano khaalis ah caanaha khaaliska ah waxay ka soo dhex baxaan min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin caano wax wasakha aan lahayn oo saafi oo qurux badan ayaa waxay ka soo dhex baxeen dhiig iyo uus dhexdood bay kasoo dhexbeen ilahay baa ka soo dhex saaray subxana wa tacala marka maa bayna farsi ataciil wa dami tashbiih ayaa waxaa ka soo dhexbaxay labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin oo macnaha waxa wey madhabka ahlusunna waljamaaca ah oo rabbi subxana wa tacala tilmaamihiisa in loo sugo haddana waxa wey khalqigiisa inaan loo ekeysiinin wallahu aclam wsala allahuma wslam ala nabiyina axmed ala ali saxbi raximah llahu tacaala waalru'yatu xaqun liahli ljanna bigayri ixaatatin walaa kayfiya kama natqa bihi kitaabu rabbina wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira waaru'yatu aragtidii alla la arkaayo xaqun xaq weye liahli ljannati jannada dadkeeda xaalay u sugnaatay in alla la arkayo waa xaq weye dadka jannaduna ay arkayaan bigayri ixaatatin koobid la-aanteed ayagoon koobaynin walaa kayfiyatin iyo qaab la-aanteed qaabkay u arkayaan iyo aragti wada koobaysa alla subxaana wa tacaala iyadoona midna ahayn ayay arkayaan kamaa nataqa siduu ku hadlayba bihi isaga kitaabu rabbina rabbigana kitaabkiisa siduu ku hadloo kale wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira siduu alla yihi subxana wa tacaala wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalinka isaga waa maalinta qiyaamade naadiratun midii ifayso wey nicmada macnaha iyo raaxada ayaa ka muuqda wejigeeda ilaa rabbihaa rabbigeed intii kaana naadiratun sii fiirinaysa wey xagga allana way fiirinaysaa ayuu rabbi leeyahy subxaana wa tacala wa tafsiiruhu tafsiirkiisa aayaddaa la fasirana calaa maa shay dushii buu ahaaday araadahu llaahu alla uu doonay tacala korhay siduu ilaahay doonay way macnaheed oo wa calimahu uu ogaaday wakullu shayin wakullu maa jaa wax kasta oo yimid fii daalika arinkaa gudihiisa ku yimid oo ru'yada dhexeeda ku yimid oo min alxadiidi saxiixi xadiidka saxiixa ah can irasuulina ka yimid sal ly wasalam nabiga ka yimid fa huwa midkaasi xadiidkaa saxiixii kamaa qaala siduu nabigu u yihi wey salawatullahi wasalaamu caleyh yani wamacnaahu macnihiisuna calaa maa araada siduu doonay wey yani siduu nabigu u yihi weye macnihiisuna waa siduu ula jeeday nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu meeshan ka gudagalay mas'ale ka mid a masaa-isha ra-iisiga ah ee lagu kala tegey firaqu ku kala tegeen waa mas'alatu ru'ya alla aragtiisa subxaana wa tacaala ma la arkayaa waxaa loo kala qaadayaa aakharada iyo adduunyada adduunyada ma lagu arkayaa aakharada ma lagu arkayaa marka meeshan marka wuxuu ku qayday sheekhu waru'yatu xaqun liahli iljanna ahlu jannaha ayaa arkaya ayaga ayayna arrinkaas u sugan tahay oo sharcigu u sugay jannadu marka waxaa la leeyahay waa min ashrafi almasaa'il almukhtalafi fiiha masaa-isha laisku khilaafsan yahay masaa-isha ugu sharaf badan bay ku jirtaa maxaa yeelay haayada ugu weyne ibni aadamku loo shaqaysto khaasatan mu'miniintu ay u shaqaystaan waa ilaahay ru'yadiisa subxaanahu wa tacaala jannada iyo waxaan o dhan xataa wax wayadaa ka qaalisan jannada rooyada ilaahay baa ka qaalisan sida axaadiista nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh kusen masalada marka manhajka salafku waxa weeye ee kitaabku kutusay axaadiista nebiga mutawaatirkaana ay kutusayso caqliga saliimkaana uu kutusay iyo fitraduba in rabbi subxaanahu wa tacaala la arkayo maalinta qiyaamada qaabka loo arkayo laakiin aan la garanayn waa la arkaya marka la leeyahayna aragtidu aysan alla koobaynin subxaana wa tacaala ilaan shay waxaa jira aada aragto laakiin haddana ishaadu aysan koobi karin yani misaalan maala hadda qoraxdao kaleeto waad arkaysaa oo nuurkeeda waa ku muuqdaa laakiin haddana madali maca dalika ma aada koobi oo macnaha waxa weyaan maahiyadeeda daatadeeda oo rasmi ah yani ishaadu ma qaban karto marka ixaato la-aan siduu ilaahi subxaana wa tacaala cilmiba loo ogaan karo haddana aan loo ixaatayni karo cilmi kooba uusan khalqigu u yeelan karin ayaa la arkayaa laakiin aragti koobta alla subxaana wa tacaala ma ay yeelan karaan khalqiguma adiladeedu marka waxa weyaan waxay ka mid tahay masaa-isha ugu adila macnaha waadixsan xagga yani sugnaanshaha adilada ay sugan tahay iyo xagga dilaalada iyo tusitaanka ay kutusayso masaladaba yani masaa-isha ugu waadixsan adiladeeda kamid haddana waxa wey waa lagu lumay ma firaq baa ku lumay adiladeeda waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeed ayay fiirinaysaaba alla nuna subxana wa tacala waxay ku taawiiliyeen macaani kale ku leexiyeen qolyahan ahlufara firaq ah laakiin macnahaas waxaa diidaya lafdiga meesha yaala maxaa yeelay nadara luqada carabiga marka la yidhahdo saddex macnay usoo arortaa saddexda macnaba waxay ku xidhan yihiin kolba xarfuljarka ay ku gudbayso yani waxay ka mid tahay kelimaadka xarfuljarka ka dambeeya ku gudbaya kolba macno ku qaata macno cusub ku qaata waxay ku gudubtaa bimacnaa ilaa ilaa hadday ku gudubto aragti bay noqotaa isha lagu arko ujeeda siduu ilahi subxana wa tacala uu yihi unduruu ilaa samarihi idaa asmara unduruu ilaa samarihi waxaa kale ku timaadaa bimacna atafakur walictibaar fiirfiirin shayga ood ka fikirto maskaxaada aad ku celceliso ood ku cibro qaadato na waa loo keenaa waa goorta ay laakiin c ku gudubto haddii xarbuljar ka dhameeyo c uu yahay bimacna atafakur walictibaar bay ku timaadaa ujeeda awalam yatafak awalam yanduruu fii malakuuti asamaawaati walard alla subxana wa tacala waa ka odhanay marna xarfujar kuma gadab gudubta iyadaa iska gudubta toos bay u gudubtaa xarfujar kuma gudubta siduu rabbi uhi subxaana wa tacaala unduruuna markuu ka xikaamay qoladii yani munaafiqiinta unduruuna naqtabis min nuurikum macnahaas marka waxay ku timaadaa haddaysan xarfujar ku gudbin bimacnaa yani waxa weeye alwuquuf waalintidaar inaad istaagto oo aada sugto ujeeda yani waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqulu laa taquluu raacina waquluu ndurna ujeeda marka haddii ay iska gudubto bimacnaa waxay ku timaadaa sugitaan sugitaan ayay ku timaadaa intidaar macna marka meeshan tadaata aayadda marka la fiiriyo waxay ku gudubtay ilaa bay ku gudubtay ilaa rabbihaa naadira baa layidhi waxaa haddana sii xoojinaya oo macnaha siiba adkaynaya wejiga loo tiiriyey wujuuhum buu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxay marka saaraysaa kulli ta'wiilaad kaloo dhan meesha ka saaraysa markii wejigii la keenay oo meeshii isha ah haddana naadiradii yani waxa weeye kelimadii nadarahayd ilaa lagu gudbiyey ixtimaal geli karaya jumlada iyadaa ma ay jirto oon ahayn rabbi subxaana watacaala in la arkayo oo wujuuda ay arkayaan aayaad kaleeto fara badan iyo axaadiis fara kaloo fara badan baa kutusaya waxaa ka mid a liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaadatun xusnaadu jannada wey ziyaadaduna waa ilaahay aragtiisa subxaana watacaala sida xadiidka muslim ee keyrka ku yimid saxiixa nabigu uu ku fasiray salawatullahi wasalaamu calayhi yani saxaabada iyo salafka iyo taabiciintuna ay ku fasireen aayadda qur-aanka ziyaadadu waa ilaahay aragtiisa subxana watacala waxaa ka mid a iyadana aayadda qur-aanka kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici iyo keyrkii waxay u deliishadeen maadaama aakhare ayaga lagu ciqaabayo rabbi in laga xijaabo waxaa laga fahmayaa in ilaahay subxaana watacaala dadka muminiinta ugu nimcayn doono inuu istuso macnaha axaadiista kusoo aroortay ee kutusaysa rabbi ru'yadiisa iyo aragtidiisuna ilaa xaddi tawaatur bay gaadhsiisan tahay ilaa soddon saxaabi iyo ka badan ayaa laga warinayaa marka waxa weeyaan waa adila qaataca mar adila aan haba yaraatee shubha geli karaynin ayaa kusoo arooraysa mar wuxuu yihi marka sheekhu sidaa ha ahaatee laakiin waxaa khilaafay muctasilada iyo jahmiyada iyo nimanka la yidhaahdo imaamiyada ee macnaha rawaafidda qolada shiacada ah iyo khawaarij intaasoo dhan way khilaafeen oo waxay yidhahdeen allah subxaana wa tacala laguma arki karo aakharo sidaan adduunyada loogu arkirin baan aakhare loogu arkirin sidaasay yidhahdeen qolyaha wey marka qolyaha uu sheekhu radinayo ehelfuraqa ehelfiraqa maa qolyahaasu radinayo kadibna muctasilada ka xambaartay adigu waxa weeyaan madhab mutasalsila ayuu noqday ashaaciradu meeshan tadaata waxay la jiraan ahlu sunnahay la jiraan waxay qabaan in alla la arkayo subxaana wa tacala yani waxa weye masaa-isha ay ku waafaqsan yihin ayay ka mid tahay marka garanay ahlu jannaha waan garanay ahlu jannaha adduunyada ma lagu arkaya rabbi subxaana watacaala waxaa laisku waafaqsan yahay horta in aan la arkaynin alla subxaana watacala adduunyada lagu arkaynin waxaana daliilu ah xadiidka muslim yani lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ilahay rabbigiin ma arkaysaan ilaa aad ka dhibataan waxaa laisku khilaafsan yahay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh leylat lmicraaj markii la qaaday kor loosii qaaday rabbigii ma arkay musa muusan arag khilaafan bayna asaxaaba wataabiciin yani waa laisku khilaafsan yahay waxaase raajixa inuusan rabbigii arag nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh caaisha radi allahu canha way diidi jirtay saxaabo badanna way diidi jireen sidoo kaleeto ibnu cabaas baa waxaa ka sugan inuu yidhi marna inuu yidhi qalbigiisu ku arkay marna inuu yidhi ishiisu ku arkay laakiin nabiga markii la weydiiyey salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka muslim hal ra'ayta rabbaka markii la yidhi nuuran annii araa buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh nuur baan arkay ama nuuran annii araa anna araa yacni nuur weeye seenu arkaya marka nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi mu uusan arag leylat lmicraaj allah subxaana watacaala mu uusan arag sidaasaa raajixa loona badan yahay adiladuna kutusaysaa maarka ibnu cabaas iyo qeyb yaroo saxaabada ka mida unbaa masalada iyada khilaaftay oo nabigu uu arkay yihi salawatullahi wasalaamu calayhi maalintii macnaha habeenkii la dheelmay inuu nabigu rabbigii soo arkay waase laga xoog badan yahay marka taasina intaas weeye in macnaha waxa weye adduunyada aan lagu arkaynin mas'aladaana laisku khilaafsan yahay oo rabbigii ma arkay nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi ahlu sunnaha dhexdooda ay isku khilaafsanayd waru'yatu riyadii aragtidii marka qolyahan kadaata diidan yani waxaa ku bixiyey diidada shubahaad shubahaad baa ku bixiyey shubahaadkaasi ama ha noqdo adilo aysan fahmin qur-aan ama xadiis aysan fahmin macnihii loola jeedo ama ha noqdo shubahaad caqliya masalan muctasilada iyo khawaarijtii khawaarijtii iyo markay diideen waxay leeyihiin haddii aan idhaahno alla waa la arkaya subxaana watacaala caqligu wuxuu keenayaa shay inaan la arki karin ilaa jiha inuu jiro mooyaane waxaa ka imaanaysa marka isbaatu ljiha lilahi subxaana watacaala jiha haddii ilaahay loo sugana khalqigiisu marka shabahaya halkaasi macnaha waxa weeyaan ay ka luqluqayaan waadna soo sheegnay ahlu firaqa kulligood waxay ka midaysan yihiin masalada masalada lumisa inay tahay caqliga iyo waxyaaluhu ku tusayo oo laga hormariyo naqliga iyo wuxuu ku tusayo masaladay ku lumeen middaa iyadaaba kitaab wala sunna wala shay ma fiirinaya laakiin caqliga xakam ah miisaanka wax kala hufayaay waa caqliga nasku hadduu caqliga waafaqana waa la qaadanaya hadduu waafaqi waayana waa la waa la taxriifinaya say mid iyagu ta'wiilka ay ku magacaabaan waa u tegi doonaa insha allahu tacala waru'yatu aragtidii xaqun xaq wey liahli اljannati yani waxoogaa munaasabo yar masaladii aan soo marnay darsigeenii ugu horrey ku saabsanayd ahayd masalatu khalqi اlqur'aan waxaan idhi waa ilooday ashaacirada waxay qabaan alla subxaana watacaala inuu kalaam leeyahay kalaamkiisuna ay sifa daatiya oo macnaha waxa weeyaan yani macna qaa'im bidaatihi inay leeyihin qur-aanka iyo towreed iyo injiilna hadalkii ilaahay oo la cabiray wey yaa cabiray malakul jibriil baa cabiray waxaa laga yaabaa marka inay deliishadaan ama aad aragtaan iyagoo deliishanaya qowluhu tacaala inahu laqowlu rasuulin kariim inahu laqowlu rasuulin kariim waa hadal rasuul wanaagsan hadalkii wey marka daliilka isaga ah wax daliilii kuma sugna maxaa yeele laba meelood bay aayadda kusoo arortay oo qur-aan ka mid a inahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin oo suurat taswiir kusoo arortay iyo inahu laqowlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqowli shaacirin qaliilan maa tu'minuun sasmayn ha labadaaba way kusoo arortay labadooda midna nebi maxamed baa loo jeeda salawatullahi wasalaamu caleyh inahu laqowlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqowli shaacirin qaliila maa tu'minuun qafcan wabilitifaaq nebi maxamed baa loola jeeda salawatullahi wasalaamu caleyh inahu laqowlu rasuulin kariimin dii quwatin cinda dilcarshi makiimna jibriil baa loola jeeda sida raajixa jibriil baa loola jeeda ayib taasi marka waxay kutusaysaa idaafadan loo idaafeeyey rasuulka qowlka loo idaafeeyey inuusan qowlkiisa ahayn maxaa yeele suurtagal ma aha inuu qowlkani nebi maxamedna salawatulli wasalaamu caleyh isagu keenay oo hadalkii alle uu cabiray jibriilna uu cabiray suurtagal ma ah labadooda laakiin shay ka dhaxeeya oo hadalkan loogu tiirinaya ayaa macnaha meesha yaallo wuxuu yahay yacni kownuhum ay muballiqiin yihiin gaadhsiinta ay ilaahay ka soo gaadhsiiyeen khalqigiisa ayaa labadooda ka dhaxeeya ta loogu tiirinaya waa middaa iyada awey waa middaa iyada awey midda kaleeto rasuulun amiin buu alle subxana wa tacala odhanaya amiin inuu yahay baa lagu tilmaamay rasuulka amiinkana waxa laha nin wax loo soo iibay gutay oo wax ku darin waxbana ka nusqaaminin baa laydhaha kelimatu rasuulka lafteeda kutusayso nin lasoo diray wax loo soo dhiibay inuu yahay iyada lafteeda macnaha ka muuqdo midda kaleeto waa tii aan soo marnay aayaddii qur-aanka ahayd ninkii qur-aanka ku tilmaamay inuu qowlu bashar yahay ilaahi subxana watacala waa kii macnaha sida isaga soo marnay ugu goodiyey nebi maxamedna waa bashar wey bashar wey waxba kama jeedisana siduu malikul jibriilba uu yahay khalqi ilaahi subxana watacala uu yahay waru'yatu aragtidii usoo noqon marka masaladeena waru'yatu aragtidii alla la arko xaqun xaq wey liahli ljannati jahannada dadkeeda ayay u sugnaadeen waxaa kaloo iyaduna sugan maxsharka in iyadana lagu arkaya rabbi subxaana watacaala intaan janno iyo yacni naar la kala aadin oo maxsharka la taagan yahayna alla waa la arki doonaa subxaana watacaala ma muuminiinta keliya arki doona ma munaafiqiinta la jirinkooda ay arki doonaan gaaladuna ma arki doontaa khilaafan bayna ahli lcilmi laakiin waxa weyaan in la arkayona waqtiga wasanta labada aragtiyood baa laakiin kala gedisan bikayri ixaatatin koobid la-aanteed walaa kayfiyatin qaab la-aantii yacni qaabka ilaahay loo arkayo qaab koob horta lama koobi karayo midda labaadna waxa weeyaan kayfiyadeeda iyo qaabkeeda lama garanayo qaabkeeda lama garanayo yani waxaa kutusaya inaan la ixaatayn karaynin laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar laa tudriku labsaar bimacnaa laa tuxiikuhu ma koobi karto indhuhu ma koobi karaan rabbi subxana watacala sida cilmi ahaanba aan loogu koobi karin baa aragtaan loogu koobi kara walaa yuxiiquuna bihi cilman ilahi subxana watacaala waa la ogaan karaa laakiin cilmiga loo yeelan karaay ma uu koobi karo waa la arki laakiin aragtida la arkayaay ma ay koobi karin sidaas way macna kamaa nadaqa siduu ugu hadlay bihi isaga kitaabu rabbina rabbigana kitaabkiisaba siduu ugu hadlay wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wa tafsiiruhu tafsiirkiisuna calaa maa shay dushii ayuu ahaaday araadahu llahu alla uu doonay tacala korahay oo wacalimahu uu ogaaday siduu ilaahay doonay wey uuna ogaaday wa kullu maa jaa wax kastoo yimid fii dalika arrinkaa dhexdiisa ku yimid oo min alaxaadiisi xadiiskii kamid a asaxiixi ee saxiixahayd oo min alxadiisi ila xadiiskii kamid a asaxiixi saxiixa can rasuulillahi sal ly slam ka soo arooray fa huwa midkaasi kamaa qaala siduu nabigu yihi wey salawatullah waslamu caleyh waad arkaysaan buu rabbigii nebigu yidhi waad arkaysaan wey khalaas gedgedi iyo wareejin iyo ma jiro ayb wa macnaahu macnihiisuna calaa maa araada siduu doonay wey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh siduu doonay ayaana macnuhu yahay ee laga leexin maayo laa nadkhulu ma gelayno buu sheekhu yidhi fii daalika arrinkaa dhexdiisa ma gelayno ru'yada ilaahay la arkayo ma dhexgelayno oo ma dhumbanayno muta'awiliina xaalaan nahay kuwo ku leexinaya biaaraa'inaa cuquushanada iyo ra'yiyaashanada anagoo ku leexinayna ku awilayna walaa mutawahimiina ma gudagelayno ma dhexgelayno mutawahimiina xaalaanu nahay kuwo macnaha waxa weeyaan ismoodsiinaya ama malaynaya biahwaa'ina hawadanadaya sida nafsanadu jeclaato annagoo isaga malaysanaynana dhex gelimayna buu leeyahy maxaa yeelay fainahu maa salima ma nabadgelin fii diinihi diintiisa uma nabadgelin ilaa ilaa man sallama ninkii udhi u daaya lilaahi ilaahay caza wajalla walirasuulihi sal lla alay slam ninkii u daaya mooyaane ninkii diintiisa ilaahay iyo rasuulkiisa faraha uga qaada oo hogaansamo mooyaane nin kaleeto diintiisa u nabadgeli maayo buu leeyahy yacni ninkii mas caqligiisa la gala oo shukuuftiisa iyo wahmiyaadkiisa intuu diinta la dhexgalo yidhaahda waxbaan ku kala hufaya oo waan ku kala soocaya oo saxda iyo khaladkaan ku kala garanaya ninkaasi diintiisa u nabadgeli maayo buu leeyahy macnaha mutaawiliina biaaraa'ina walaa mutawahimiina biahwaa'ina wuxuu la jeeda ahlu firaqa ayaa waxay tahay mas'alada ay nusuusta ku radinayaan axaadiista iyo qur-aanka bale ee hubuudkeeduna uu qaataca yahay dilaaladeeduna qaataca tahay ayaa waxay ku radinayaan mujaradu tawahum ismoodsiis iyo shubahaad uu caqligoodu u sawreeyey unbay ku radinayaan waxay deliishadaan qowluhu tacaala uu nabiyulaahi muusa ku yidhi lan taraanii walaakin undur ila ljabali ilahi subxana wa tala nabilah muusa markuu weydiistay inuu rabbigii uu arko ilahay wuxuu ku yihi lan taraanii lan taraanii waxay marka u deliishanayaan lantu waxay leeyihin ta'biid bay faa'iideysaa weligaa weligaa ay arki maysa macnaha waxaa ka dhalaysa aakharana inaadan arkaynin aakharana inaadan arkaynin macnahaasi musallam ma ah lanta luqada carabiga ta'biid ma faa'iideyso ibnu maalik ayaa macnaha alfiyadiisa yani ninkii sheegta buu yihi lantu inay ta'biid faa'iideyso hadalkiisa raddi buu yidhi wahmi macnaa wahmi ku xukun oo raddi hadalkiisa hadal saxa ma ah lantu iskaba dhaaf inay keligee ta'biid faa'iideyseen oo shayga ay nafyinayso weligii inuu nafyaado macnaha uu manfi ahaado iska dhaaf xataa iyadoo abadan lagu daray ayayna haddana ta'biid keenayn walan yatamanawhu abadan buu ilahi lehy subxana wa tacala walan yatamanawhu abadan lanti inta la adeegsadaan weliba abadan lagu daray haddana qur-aanka waxaa ku soo arortay iyagoo tamaniyey qaaluu yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuka wanaadow yaa maaliku wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuka iyadoo lan iyo abadan laysku darayba haddana waxa weyaan waxaa sugnaatay inay tamanin doonaan inay tamanin doonaan marka warkaasi war jira maaha culimada luqada carabigaana lagama yaqaano waa waxyaalaun iyagu ay ismoodsiiyeen maaha bal waxa weeye culimadu waxay leeyihiin waxay kutusaysaa aayaddaasi daliil bay ku tahay mooyaane iyaga daliilu ma aha qaabka ay u tahayna yani waxa wey shaarixa ka firiya waa qaab dheer wey waxaa kaloo deliishanayaan qowluhu tacaala in laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara laa tudrikuhu labsaaru oojiraaggan waxay leeyihiin bimacnaa yani indhuhu ma arkayaane isagaa arkay ayadana kelimada macnaheedaysan garanin laa ijraagga waxaa la yidhaahdaa bimacna alixaata luqada carabiga macna lixaata la yidhahdaa yacni shayga aragti mujarad ah iyo waxaa kale jirta aragti aada wada koobayso midda marka ayaddu ay nafyinayso waxa weeyaan waa aragtida koobitaanku ay ku jirto mjeeda waxaa daliilu ah qowluhu tacaala nabiyulahi muusa markay macnaa waxa wey markuu ilahi ka xikaayoonayey falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun mjeeda inaa lamudrakuun way is arkeen idraagan dambe marka ulama jeedaan inaa lamudrakuuna waa layna arkaa ma ah ulama jeedaan maxaa yeele falamaa taraa aljamcaani baa ka soo horeysay labadii kooxood markay is arkeen ayaa nabiyulaahi muusa qolihii la socday waxay dhahdeen inaa lam yaa muusa inaa lamudrakuun yacni waa layna hareereeyey wey waa layna soo gaadhay oo waa layna hareereeyey marka idraagba waxaa loola jeedaa aayadda la anfinayo mid macnaha waxa weeyaan ka khaafsan aragtida caadiga ah oo waxa weeyaan aragti koobitaan ay ku jirto middaana waa manfi ilaahi subxana wa tacala waa ka anfisanta siduu sheekhuba soo yidhi bilaa ixaatatin walaa kayfiya sidaas wey shaygana waa la arki karaa waa soo sheeg waa soo sheeg in la arki karo isagoon la koobi karin yacni misaalka ugu dhowna waa qoraxdooda misaalka ugu dhow walilaahi almasalu laclaa qoraxdooda qoraxda waad arki kartaa laakiin ma koobi karti nuurkeeda uu inaad aragto mooyaane laakiin inaad daatadeedii iyo xajmigeedii iyo intay leegtahay inaad koobtaaye waa weynka xale oseyo wey ma wa fiirin karis rabbina subxaana wa tacaala waxaa sugan inuu noor nuur uu xijaab u yahay xijaabka isagii khalqigiisa kan xijaabaya inuu nuur yahay ayaa rasuulka ka sugan salawatullah wasalaamu calayh yani waxa way xadiidka muslim iyo keyrka ay warinayaan xijaabuhu nuuru low kashafahu la axraqat subxaatu wajhihi ma ntaha ilayhi basaruhu min khalqihi rasuulka sal lay slam yani xijaabka wejigiisa saaran hadduu alla subxaana watacaala iska qaadi lahaa ee nuurka ah wax kasta oo macnaha waxa weye uu iftiinkiisu gaadho nuurkiisu uu gaadho waxa weyaan waa halaagsami laha oo khalqigiisa ka mid waana midda nabiyullaahi muusa loo diiday lam taraani midda la yidhi wey maxaa yeelay awoodda hadda qaabsamayska ibni aadamku u samaysan yahay awood uma uu lahaa rabbigii subxaana watacaala aragtidiisa uu ku xambaaray ma uu qaadi karay ilaa waxyaalo kaatan badan baa jira qaylo kaatan badan baa jirta shay aragtidiisu kaatan badanta baa jira xataa waxay qoraxda ma fiirin karin qoraxda ma fiirin karta wax la iska dhaaf marka qaabkan hadda aan u samaysan lahay waan ka tabaryar lahay rabbi aragtidiisa subxana watacaala ma aha inay mustaxiil tahay waa suurtagal laakiin ma ilaahi subxaana watacaala ilaa aakhara uu qaab kale noo sameeyo oo awood aan ku aragno noo yeelo ma ahaane qaabka looma arki karayo sidaasa macnaha waxa weeyaan aayaadka ay daliishadeen looga jawaabay midda kalete adilada kalena waa shubahaad caqliya shubahaad caqliyo yani waxa weye caqliyaadkaasna mar hadduu nas meesha yaallo waa marduud wey marduud wey yani ilaa meeshay gaadheen waxaa cajiib ah waxay leeyihiin shubhada yani haddaan idiin suurayo qaabka caqligu ugu soo galay waxay leeyihiin waxani inuu nas yahay kani inuu nebi yahay kana uu qur-aan yahay qur-aankuna aayaddan qur-aankuna macnaha kutusaysa maxaan ku garanay caqli baan ku garanay kule caqligaa inu tusay soo maa caqligii haddaan idhaahno naqligii iyo qur-aankii hadduu khilaafo caqligii naqligii ha laga hormariyo oo naqligu ha ka horeeyo ha ka rajaxdaansanaado haddaan idhaahno kii ina tusay ee arrinta dhanba aabbaha u ahaa ee asalka u ahaa ayaa dumaya kaa haddaan duminana waxyaalihii ka dhashay kani inuu qur-aan yahay inuu rasuul yahay waxyaalahaasoo dhan baa tabcan dumayabaa asalkii hadduu dumo farciina waa inuu la dumo asalku marka agtooda waa caqli caqligaa asal ah haddii isagii la dumiyo laga xoog badnaadana waa in faracuna la dumo oo macnaha waxa weye nusuustii iyo risaaladii nebiga wuxuu ku tusay maa waa shubahaad iyo macnaha cilmulkalaam aanaba yaraatee waxbaa ilaa ku jira ومعناه معنيه سنة على ما أراد لا ندخل مقرين في ذلك أرنك نحن متأولين حالنا يكون أولية بأرائنا أرادنا لا يكون أوليهم يعني تأويل كني تأويل كسحلا معه تأويل كوحو كمي لهاي اصطلاحات كأهل الفرق وآداء يؤدي السلام وانا كلمة معناها اللي أصل كأي كفارين سيدا أي أوة كان ومعنى التحريف مركي ليلة هذا الكلمة هذول رادية قاف يبقى أي أوة كان تأويل بيه وتحريف maxaa yeelay ta'wiilka waxaa la yidhaahdaa nas laba macno ixtimaali kara laba macno laga fahmi karo labada macno midkiisii muuqday mooyaane kiisii qarsoonaa macnihii nasku uu ku tusayey la xoojiyo oo kaasaa loola jeedaa la yidhahda macnaha marka loola jeeda la yidhahdo macnihii kale nasku ku tusayey laga rajaxana macnaha la rajaxay waa inuu jiro daliil ku tusaya inuu isagu midka rajaxay saasaa tawiilka la yihahda tawiilka la yaqaanana waa midka isaga kelimatu tawiil bimacna tafsir waa ku timaadaa bimacna yani alxaqiiqatu aladi yaulu ilayhi lamr waa ku timaadaa marka ta'wiilka saxda waxa weeye in naska macnihii daahirka uu ku tusaya laga leexiyo macno kaleetana loo leexiyo macnaha kale loo leexiyeyna uu jiro daliil kale oo ku tusay qariino ku tusaysa waa inay jirto ama naska hala xidhiidho ama daliil kaleeto iyo qariino kaleo ka baxsana noqdo ta'wiilka la yaqaana midkaa isagaa wey saxdana ah ujeeda ta'wiilka iyagu wataana waxa weeye waa naska in laga bixiyo macnihiisa muuqdeen marka ugu horreysaba laga fahmayo ee usoo degdegaya qalbiga in laga leexiyo macno kalena loo leexiyo macnaha kale loo leexiyena wax daliilo kutusaya usan jiro